bismi illaahi raxmaan raxiim sagaaliyo tobankii bishan labada kun iyo koobiyo tobanka taariikhda tirsigeena etoobiya waxaa la diyaariyey oo la qorsheeyey fal la doonayey in lagu fuliyo laga fuliyo gaar ahaan magaalada jijiga laga fuliyo ayaa la diyaariyey la qorsheeyey falkaasoo uu hogaaminayey ninka magaciisa la yidhaahdo axmed mahad colow axmed cilka case ninka la yidhaahdo falkaasuu hogaaminayey run ahaantii falkaas waxaa la rabay in meelaha bulshada ay ku badan tahay la qarxiyo oo bulshada lagu dhibaateeyo si loo yidhaahdo maanta deegaanka nabadgeediraha ka jirta si loo yidhahdo run ahaantii annagoo iskaashanayna hay-adaha amniga gaar ahaan qaybaha kala duwan ee booliska iyo shacabka oo iskaashanaya runtii arrintaa waa laga hortegay waa la khashifay waa la fashiliyey arrinkaas run ahaantii si fiican baa loo fashiliyey qorshe wuxuu u ahaa qorshe ballaaran loo soo abaabulay laacag badan lagu fangareynayey runaantii waxaa la diyaariy marka hore faiska horeysa in lagu bixiyo qaraxa laba boqol oo kun marka hore in la bixiyo xubno lasoo diyaariyey baa jiray oo la doonayay qaraxyada inay fuliyaan marka hore in laba boqol oo kun la siiyo wiilasha markay qaraxa fulinayaan kadibna iyagan lacag kaloo malaayiina ayaa loogu ballan qaaday wiilasha qaraxyada inay fuliyaan waxaana ka dambeeyey wahadaagii xukuumaddii hore oo shalay deegaanka burbursay heega waa dalkiisa shalay deegaanka siday u gashay siday u dhibaataysay si bulshada loo burburiyey maantana waxay rabeen kuwii noocaas ee shalay daldanka dhibaateeyey maadaama systemkoodii xumaa meesha ka baxay inay dadka haddana sii dhibaateeyeen bulshada waxba garaturin ay sii laayaan bay rabaan ilaa hadda goobaha la rabay in la qarxiyo waxay ahayd runaantii meelahay ku badan yihiin jaamacadaha oo kale siba iskuullada jaamacadaha meelaha maamulaad hayrka iyo meelaha kaloo badan gadaal baan kasoo sheegi doonaa baaritaanka markaan dhamaystiro taas oo la rabay in khalkhal ummadda lagu geliyo saad ogsoon tihiinba deegaankeenna iyo dalkeenna waxaa kaana qaaday isbedel ballaaran oo run ahaantii xuquuqda bulshooyinka deegaanka lagu sameeyey hadda ka hor waan ogtihi dhibaatadii deegaanka soo martay dhibaatadii ballaarnadii deegaanka soo martay run ahaantii nidaamkii hore waa kii burburay ee meesha ka baxay kadib dad hadhaac oo nidaamkii hore ku lug leh oo nidaamkii hore iyaga dan u ah haddee oon bulshada dan ka lahayn ayaa waxay samaynayaan inay fala ka fuliyaan ay doonayaan runaantii bulshada hadda joogtana waa bulsho dareensan isbeddelkan jira oo doonaysa isbeddelkan jira in laga faaidaysto bulshada ay ka faa'idaysto run ahaantii shacabku aad buu u wanaagsan yahay annaga heed ahaan heedaha amniga gaar ahaan booliska bulshada si fiican bay noola shaqeysaa runaantii wayna ku mahadsan tahay bulshada inay noola shaqeyso qaraxaasoo la rabay in bulshada lagu dhibaateeyo oo lasoo abaabulay sagaal iyo tobankii bisha qorshuhuna waxaa lix iyo labaatankii in la fuliyahay lix iyo labaatankii bishan hadda in la fuliyahayd toddobaadka ilaa sideed cisho waxaa laga shaqaynayey qorshahan si loo fulin lahaa meelahana loo qarxin lahaa waayo sagaal iyo tobankii qorshuhu soo bilowday oo heshiisyada la galay gadaal baan kasoo sheegi doonaa runahaantii ay xubnaha iyo siday kala hayeen iyo qaybta kulug lahaa iyo cidda isaga falka la fulinaysay dhammaantood gadaal baan kasoo sheegi laakiin axmed mahad colow axmed cilkas ku magac dheer ayaa falkan abaabulayay isagii laftiisa waa qiraal waxaa kaloo jirta iyadana lacago badan oo meelo kale u diray waxaa jirta iyadana ay ahayd hadda qarbi xeel kale wuxuu diray hal milyan buu u diray arsabo kale wuxuu diray saddex boqol iyo toddobaatan kun oo lacag uu diray qorshahaasi wuxuu ahaa qorsho ballaaran oo loogu talagalay in bulshada aan waxba galabsanin in lagu dhibaateeyo waxaasoo dhan isku soo duduuba ujeedada la rabay keliyata waxay ahayd in nidaamkan iyo isbedelkan lagaga hortago ayay ahayd ujeedada kow shacabkan waxba galabsana lagu dhibaateeyo loona yidhaahdo markaa dowladdana waxba qaban mayso oo nidaamkii horaaba dhaamay tan si loo yidhahdo ahayd ujeedada laga lahaa weeyaan runtaantii hay-adaha amniga iyo shacabka annagoo iskaashanayna runtii ayaan gacanta ku dhigna falkaas isagoon meel loo bixin waxbana aan lagu filin oo sidiisii ah run ahaantii ayaanu fashilinay arrinkaas waan si fiican baan u fashilinay falkan markii la fuliyo waxaa loogu talagay in qorshe kaloo garab yaalla baa jira in qoomiyaha kale ee dalka inwalna say u cararaan in waraaqada xabash iyo af soomaali lagu qoro oo la yidhahdo iskaga carara waddankan nabadgelyadii kama jiro waa idin laynaynaa waa idin baabinaynaa baaqigiina waa idin laynaynaa sidii hadda kahor heegada ay u gasho kale qowmiyada kale u baan u leynaysay ayaa loogu talagalay waraaqado af soomaaliya xafasha ku qoray iyaga laftooda in la daadiyo kadib qowmiyadaha kalena ay sidaa waddanka kaga guuraan waddankana khalka loo geliyo